إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه وأصل القدر قدر كأصل كيسو سر الله تعالى وسرت إلهي وفي خلقه خلقه سكسوا لم ي... لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل ما طالعا على ذلك يعني سرت قدرك ملك مقرب ملك لدويي ما طالعا ولا نبي مرسل نبي لصادرين ما طالعا وكيف إلهي وحو قدر كرن ماير والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان والتعمق كحل رانشها يو النظر في ذلك إيجتانك كان لغفكرا أدي النظر فيه لغو تعدسية تفكر بيت المنطقة dariicat alkhudlaan waa wadadii yani markaa lagu hoogaayey wa sullamu alxirmaan waa markaa yani waayitaanka tawfiiqda iyo khayrka iyo hidaayada la waayayo sallaankii loo korayey weeyaan wa darajatu atuqyaan waa jaranjaradii markaysagaa loo fuulayey ee xadgudubka falxadara kula alxadari min dalik yani markaa ka digtoonaada taas digtoone dhammaanteed min daalika taas ka digtoonaada oo in yacni laga fekero kayfka iyo qaabka uu ilaahay wax u qadaro nadaran yacni min jihati nadar yacni markaa inaa markaa uga u guda gashaan oo aa ka fekertaan wa fikran iyo feker ahaan iyo waswasatan iyo qalbigiinna iyo niyadiinu inay ku sheekaysato intaba ka markaa ka digtoonaada faina allaha tacaala tawaa cilma alqadari can anaamih sababtu waxay tahay ilaahay wuxuu ka duubay cilmiga qadarka ogaalka qadarka can anaamihi khalqigiisa waa ka duubay wa nahaahum waxa uu ka reebay can maraamihi qasadka loo qasdiyo na waa markaa waa ka reebay oo waa ka nahiyey kama qaala tacaala fi kitaabih laa yus'alu cama yafcalu wahum yus'aluun siduu ilaahay kitaabkiisii ku sheegay laa yus'alu cama yafcalu lama weydiiyo ilaahay camaa yafcalu waxa uu samaynayo oo maxaad u samaysay lama yidhaahdo wahum yus'aluun khalqiga waa la weydiinaya waa la su-aalaya faman sa'ala lima facal kii su-aalo oo yacni yidhaahdo muxuu ilaahay sidaa u sameeyey faqad radda cilma alkitaab waxa uu kaasi markaa radiyey oo uu diiday kitaabka markaa faqad radda xukma alkitaab kitaabka xukumkiisiibuu markaa diiday oo inkiray وmن rada xukم اkitaabi xukumka kitaabka kii inkiraana kitaabka qur'aanka xukunkiisa kii diidaana kana min alkafiriin gaaladu ka mid noqonaya sheikhu halka wuxuu kaga warramayaa qadarka iyo in marka laga gaabsado ayuu inoo sheegaya awalan marka ugu horaysa qadarka waa in la rumeeya waxa inoo sheegaysa adilo badan adilo badan baa inoo sheegaysa oo ilaahay iyo rasuulkiisuba sala allahu alayhi wasalam inoogu sheegeen qadarka rumaynta la rumaynayo nabigu waxau ihi sala allahu alayh wasalam an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyawmi alaakhiri wa bilqadari khayrihi wa sharih arkaanuliimaanka waxa uu ku daray rukniga lixaad inuu yahay in qadarka la rumeeyo kiisa khayr kale iyo kiisa shar kale intaba in la rumeeyo marka rumaynta qadarka la rumaynayaa waa min arkaan aliimaan sidaas aawadeed qofka wax iimaani uma ansaxayo haddii aanu markaa rumaynin qadarka aanu rumayn qadarka haddaanu qofku rumayn wax iimaani uma ansaxayo sidaas aawadeed baa ilaahay waxa uu yihi waqalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiira ilaahay shay kasta waa abuuray oo waa qadaray qadaraad buu qadaray qadaraad ayuu qadaray waxaanu ka digay nebigu sala allahu alayh wasalam in qadarka la beeniyo oo waxa uu tilmaamay alqadariyatu majuusu hadihi lumma in mariduu falaa tacuuduuhu yacni qadariyadu kuwa qadarka inkiraya waa ummaddan majuuskeedii hadday bukoodaan ha soo boqonin ayuu nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam waxa uu ilaha yidhi wa kaana amru llahi qadaran maqduura qadarka marka rumaynta la rumaynayo sidaasaa adilo badani ugu soo aroortay shiikhuna adigu hadallada dambe qudheeda waa inoogu tilmaamaya shaarixuna waa bayaaminaya nusuus iyo adilo badan ayaan markaa loo dariishadaa waxaa jira ereyga la yidhaha alqadar iyo ereyga la yidhaha alqadaa labada eray alqadar iyo alqadaa haddii mid ahaan la sheego ka kalena waa iska soo gudagala oo isku macnay markaa noqdaan waxay ka mid yihiin erayada la yidhaahdo ida ijtamacata iftaraqata waida iftaraqata ijtamacata haddii ay kulmaan way kala tagaan oo kala laba macnay noqdaan oo qadar iyo qadaa haddii la israaciyo oo ay labadu kulmaan ida ijtamacataa iftaraqataa waa kala tagaan oo kala laba macnay bixiyaan waida iftaraqa hadday kala tagaan waida iftaraqataa hadday kala tagaan oo mid ahaan la sheego ka kale aan la sheegin ijtamacataa waa kulmaan oo kii kalena waa iska soo gudagalaan waa sida miskiin iyo faqiir haddii la israaciyo kala laba macnay faa'iideeyaan haddii mid ahaan la sheego laha fuqarada waxaa la siiyo masaakiintana waa iskaga guda jirtaa ama laha masaakiinta waxaa la siiyo fuqaradiina waa iskaga guda jirtaa waxaa la mida islaam iyo iimaanka haddii islaam la sheego iimaankiina waa iskaga guda jiraa haddii iimaan la sheego keliyana islaamnimadiina waa iskaga guda jirtaa lakin haddii la israaciyo oo la isku cadfo marka waxay faa'iideeyaan kala laba macne oo midna daahirkaa loo isticmaalaya midna baatinka marka qadarna waa saas oo kale iyo qadaa hadday israacaan kala laba macnay bixinayaan ama haddaa midkood la sheego la yaha biqadaa ayuu waxaasi ku dhacay ama biqadar ayuu ku dhacay kii kalena waa ku guda jiro markay israacaan macnaha ay kala bixiyaan sida fiican waa in la yidhaahdo yani markaa alqadaru saabiq walqadau laaxiq marka la israaciyo labada la isku cadfo oo la yaha biqada'in waqadar buu ku dhacay qadarku wuxuu odhanaya qadarku wuxuu noqonayaa kii qadiimka ahaa oo inuu ilaahay sii ogaa oo uu doonay waxa dhici doona oo uu abuuray afcaasha markaysagaa dhici doonta oo waxa weeye markaysaga uu sii qoray yani markaa qadarku caynkaasu noqonaya qadaaduna wuxuu noqonayaa yani idhaaru lashyaa cala wafqi lqada yani in ashyaada loo abuuro ama loo jirsiiyo ama iijaad lashyaai cala wafqi lqadar yani ashyaada in loo jirsiiyo si qadarka waafaqsan taana waxaa la odhanaya waa qadaa waa marka la isku cadfo idan wuxuu noqonayaa qadarku inuu horreeyey qadaaguna uu isaguna dembeeyo fulitaanka ashyaadu yani markaa sawqu lmaqaadiir inay tahay qadaagu yahay sidaas yadaa buu noqonaya ama laakiin haddii waxa weeye mid ahaan la sheego ka kale aan la sheegin waa isku macne oo mid walba kii kale waa soo gudagelaya ilahay waxa uu yidhi marka uu qadarka inoo sheegayay ina kula shayin khalaqnaahu biqadar shay kasta waxaanu ku abuurnay qadar shay kasta qadar baanu ku abuurnay marka ashyaada jirto oo dhan ee makhluuqaadka in biqadaa'in waqadar ay ku dhacayso hadday tahay afcaashooda iyo hadday tahay acyaantooda iyo daatooyinkooda mid waliba inay qadar ku dhacayso ayaa markaa aayaadku inoo tilmaamaya qadarkana culamadu waxay yidhaahdeen afar umuurood oo la isu geeyaa qadar la isku yidhahdaa afartaa umuurood waxa weeye ashyaadu intayna dhicin ka hor ilaahay inuu sii ogaa kow mar labaadka waxa kale oo qadar markaa soo gudagelaya ashyaada dhacaysa inay dhacdo ilaahay inuu doonay oo iraadadiisii qadariga ahayd ay ku tacalluqday laba shayga saddexaad waxaa soo gelaya qoraalka uu ilaahay sii qoray intayna dhicin ka hor oo qoraalladaasina markaysaga dhowr qoraal weliba ay yihiin looxulmaxfuudka ugu horeeyo saddex yani waxaan leeyahay shan afar yani qaybta afraad waxay noqonaysaa ashyaada ama afcaasha dhacaysa waxalla waxa dhacaya ilahay inuu abuuray afartaa shay oo laysu geeya ayaa waxaa la ysku yidhaahdaa qadar afartaa mid walibana daliil gaaray leedahay oo laga daliishanayo ilaahay wax kasta inuu ogaa adilada markaa cumuumka cilmiga ilaahay ku tusinaysa ayaa u daliila adilada markaysagaa ilaahay cilmigiisu inuu caam ahaa oo wax kasta uu rabbi ogaa ayaa u daliila saas ilaad doonitaanka uu ilaahay ashyaadu inay dhacdo uu doonayna waxaa u daliila adilada uu ilaahay inoogu sheegay wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah yacni dooni maysaan iyadoo ilaahay doono mooyaane idinku dooni maysaan taas baa u daliila qoraalka uu ilaahay ashyaada sii qoray waxaa u daliila yani aayaat iyo axaadiisna daliil bay u yihiin ma faradna fi lkitaabi min shay yani cala axadi qowlay ahli tafsiir marka lagu socdo labada qowl ee mufasiriintu mid ahaan lawxulmaxfuudka waxba laguma dhaafin wax waliba waa ku qorayi weeyi qowl kale waa ilaa kitaabka waxaa looga jeedaa qur'aanka labada qowl baa ku sugan marka qowlka hore marka lagu socdo waxay daliil u tahay wax kasta oo dhacaya ilaahay inuu sii qoray ayay markaa daliil u tahay wakadalik ashyaada ilaahay inuu abuuray waxaa dhici doonoo dhan inay ilaahay makhluuq u yihiin oo rabbi abuuray waxaa u daliila adilada markaa kuu tilmaamaysa khaaliqu kulli shay wa khalaqa kulla shayin shay kasta ilaahay waa abuuray wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilahay isagaa idin abuuray idinka iyo wamaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan intaba marka adilada yani ku soo aroortay aad bay u badan tahay waxaana lagu jamciyaa afartaas qaybood ee culammadu ay tilmaameen ee qadar ka kooban yahay bayt shicir ah cilm kitaabaة mawlana mashii'ath وkhalqh wahwa iijaad وtakwin yani waxa weye afartii shay baa lagu kulmiyey cilmun ogaalka ilahay ashyaada ogaa intayna dhicin ka hor kitaabatu mawlaana gargaaraheenna oo ilaahay ah qoraalka uu ashyaada sii qoray mashii'atuhu doonista uu doonay inay dhacaan wa khalquhu iyo abuuritaanka uu ashyaadaas abuuray oo afcaasha addoommadu ka mid tahay wa huwa iijaadun wa takwiinu khalqigaasina waxa uu yahay waa jirsiin iyo abuuris weey culammadu waxay yidhaahdeen haddii markaa la inkiro ilaahay ogaalku ashyaada sii ogaa haddii la inkiro waa kufri bay yidhahdeen saynu markaa marar horeba soo tilmaanay khasimu lqadariyata bilcilmi fain aqaruu khusimuu wailaa kafaruu hadalkii imaamu shaafici qolada qadariyada ah waxaa kula doodaan yani ogaalka waxaad tidhahdaan ilahay ashyaadu intayna dhicin ka hor ma ogaa mise ma ogeyn fain aqaruu khusimuu hadday qiraan laga qaalib noqoy wailaa kafaruu hadday qiri waayaanna waa gaaloobayaan marka waayadii hore ayaa qulaat lqadariya qolada qadariyada kuwooda talax tegay way dafiri jireen cilmiga laakiin culammadu waxay yidhahdeen waayadii dambe way iska inqiraadeenoo waa dhammaadeen baa la yidhahdaa kuwii markaa inkiri jiray ilaahay ashyaada inuu sii og yahay kuwii dafiri jiray waxaa jiri jiray waagii hore qaar yidhaahdaa yaclamu lashyaaa bacda wuquuciha ashyaada wuxuu ogaadaa markay dhacaan dabadeed taasi waxay koobsanaysaa markaa waa kufri waxay koobsanaysaa aayaadka qur-aanka in la beeriyo ee tilmaamaysay markaa wax kasta ilahay inuu ogyahay marka sidaas aawadeed waa arrin kufri ah qaar kale oo ka mid iyaduna waxay odhan jireen ma umuuraha waaweyn mise tafaasiisha yaryar umuuraha waaweyn markaa waa ogaa laakiin tafaasiisha yaryar jus-igaa ma ogeyn ee markay dhacdo dabadeed buu ogaada waa hadal baatil ah waana gaalnimo waxay ka hor imanaysaa adilada tilmaamaysa in ilaahay wax kasta inuu og yahay wax kastana ogaa adiladaasay ka hor imanaysaa waxaanay u nisbaynaysaa ilaahay nuqsaan iyo jahli arrinka noocaas markaa waa kufri sidaas iyada ah weeyaan qolaha markaa yacni la yidhaahdo muctasilada ama qadariyadu waxay yidhahdaan ilaahay shar ma doonin khayrun buu doonay oo iraadada laba u kala qaadi maayaan iraada qadariya iraada sharciya ilaahay khayrun buu doonay shar ma doonin sharka shaytaan iyo naf baa doontay bay yidhahdeen dabeedna sidii shaytaanka iyo naftu doontay bay noqotay bay yidhahdeen waxaa la soo naqliyaa qaadigii muctaziliga ah ee cabduljabaar la odhan jiray iyo waxaa ismutay abu isxaaq alisfarayini qaadigii cabduljabaar markuu arkay abu isxaaq alisfarayini ayuu yihi subxaana man tanazaha can ilfaxshaa wax xumaan ka dheer waxa nazahan ka markaa ka nasahnaaday ka dheeraaday xumaanba markaasuu dabeedna abu isxaaq alisraayiini waa fahmay markiiba inuu uga jeedo yani inuu tilmaamayo ilaahay kufrigiiyo sharka ma doono inuu sidaa uga jeedo cibaara fiican baa lagu cabirayaa yani markaa maqsad xunna waa laga leeyahay ya waa kalimatu xaqin uriida biha bail yani kelmadda haddii macno baila looga jeedo inay qofkii kadiso lafdigeeda wanaagsan ma aha haasatan weliba haddaan lafdi ahaan ayna waxyiga ugu soo aroorin markuu arkay muraadku uga jeedo inuu muraad xun yahay ayuu markiiba wuxuu ugu jawaabay subxaana man laa yaqacu fii mulkihi ila maa yashaa waxa xumaan ka dheer ka aanu mulkigiisa ka dhexdhacaynin wuxuu doono mooyaane wax kale ayna ka dhexdhacayn markaasuu qaadi cabduljabaar oo muctaziliga aha uu yihi ayashaau rabbuna an yucsa oo rabbigeenma wuxuu doonayaa in la caasiyo markaasuu wuxuu ku jawaabay yucsaa rabbuna qahra oo ilahay hadda ma khasab baa lagu caasiya khasab iyo xoog xoog miyaa ilahay lagu caasiya markaasuu dabeedna qaadi cabduljabaarkii muctaziliga abaa waxau yihi ara'ayta in manacani lhuda waqadaa calaya birada axsana ilaya am asaa waxaad ka warantaa hadduu markaa hanuunkii ii diido oo uu igu xukumo halaag iyo shaqinimo miyuu ii xumaato sameeyey mise waa ii wanaag sameeyey markaasuu dabeedna ustaad abu isxaaq alisraayini wuxuu ugu jawaabay in manacaka maa huwa laka faqad asaa wain manacaka maa huwa lahu fahuwa yaktasu biraxmatihi man yashaa haddii waxaad adigu leedahay uu kuu diiday waa kuu xumaato sameeyey laakiin wuxuu isagu leeyahay hadduu kuu diiday waa raxmadiisa cidduu doonto cidduu doonuu ku khasisaya cidduu doonana waa ka mancinaya cidduu doonana waa siinaya laa yusalu camaa yafcalu wahum yusaluun bay ka dhigan marka munaadarada lafteedu waxay tilmaamaysaa yani qolyaha muctaziladu hadalka ay waxay ka ictiqaadsan yihiin oo ay leeyihiin ilaahay wixii shar la yidhahdo maba dooninba wax shar la yidhaahdo maba dooninba waxaa la yidhahdaa mid majuusi ah iyo mid qadarihi ah markaysaga yani wada hadlay baa l markaasaa waxa weeye kii qadariga ahaabaa wuxuu ku yidhi war islaam kii majuusiga ahaa war diinta soo galo islaam buu markaasaa kii majuusiga aha waxau yidhi xataa yuriid allah ilaa ilaahay ka doonaya islaami maayo kii qadariga abaa waxau yidhi ilaahay waa doonayaa shaydaankaan doonay inaad islaamto ilaahay waa doonayaaye shaydaankaan doonay markaasu deedna wuxuu ku yidhi hadduu ilaahay doonayo oo shaydaanku laakiin uu diiday oo deedna siduu shaydaanku doonay ay noqotay shaydaankaa laftiisaaba shaydaan xoog badan ah marna waxaa laga sheegaa inuu yihi markaysaga anigu ka xooga badan baaban la socda marka waxa weeye waxay kutusinaysaa waxyaalaha ay ictiqaadsanaayeen yani xumaanta ay leedahay marka ictiqaadka ahlusunna waljamaaca waxa weeye khayr iyo shar ilahay inuu doonay khayr iyo shar bana qadaray wa bilqadari khayrihi wa sharih qadarka kiisa khayr kale iyo kiisa shar kaleba inuu qadaray in la rumeeyo waxaa maqaalaadka markaa loo sheegaya ahlulbidca si looga taxadiro xujana loogu garto baatilnimadeeda ayaa waxa weeye loo sheegaya sidaas yada ah ayaa markaa loo sheegaya adilada calaa kulli xaal inoo tilmaamaysa ilahay wax kasta inuu doono khayr iyo shar na waa fara badanta waxaa ka mid ah qawluhu tacaalى walow shaء allahu ma ashrakuu wama jacalnaaka calayhim xafiiظa wama anta calayhim biwakiil hadduu ilaahay dooni lahaa inaynay shirki la imanayo gaalnimo ma ashrakuu shirki lama yimaadeen ee ilaahay baa shirki iyo gaalnimo la doonay oo sidaasay ula yimaadeen marka ilaahay shirkiga iyo gaalnimada iyo sharka inuu doono siduu khayrkaba u doono ayay kutusinaysaa ay daliil u tahay oo haddii la yidhahdo soo kii mushrikiintii markay yidhaahdeen وqal اladiina ashrakuu low shaء اllah ma ashrakna sawtii lagu beeniyey ilaa aayadda waxa lagu khatimay in antum ilaa taqrusuun in antum ilaa takhrusuun ma tiidin mooyaane qaar been sheegaayo mooye wax kale ma tiidin jawaabtu waxay tahay waxay beenta ku sheegayaan culammadu waxay yidhaahdeen waa in doonitaanka ilaahay laasimsanayo inuu raalli ka yahay macnahaasay u wateen oo u daliishanayeen bimacnaa ilaahay baa doonay hadduu doonana raalli buu ka yahay taasay been ku sheegayaan laakiin asalka inuu doonay wax kasta oo dhacaya oo sharka iyo shirkiguba ka mid yahay iyo gaalnimaduba taas been kumay sheegina dhab weeye waayo suuraddaa lafteeda suurat lancaam bu ilahay wuxuu ku sheegay walow shaa allahu ma ashrakuu yani min qawli haddii waxa weeye ilaahay uu doon lahay inay shirki la yimaadeen lama yimaadeen lakin ilaahay baa doonay marka sidaas aawoodee khayr iyo sharba inuu ilaahay doonay bay kutusinaysa waxaa la mid a qawluhu tacaala man yasha illahu yudlilhu waman yasha yajcalu cala siraaطi mustaqiim وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ك... كأنما يصعد في السماء وعينات الماما يساخر يشرب إلى هين الظهر ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا إلى هيدتك إيمان إنه وضع الرميان قدرهان بأن أدون لها دو قدرهان أدون لها وادع لها وادع لها تاس وأنا هنا بصور شيخنا إرادة إنه يقف سنة إرادة قدرية إرادة شرعية farqiga udhexeeyaana inay tahay yani iraadada sharciga ahi tastalzimu lmaxaba waxay laazimsanaysaa jacayl ilahay waxa uu doonay inuu jecel yahay ayaa iraadada sharciyada ahi laazimsanaysa mana aha wax kasta oo uu ilaahay sharci ahaan u doono oo u rabo yani inay dhacayaan maaha wax kasta oo ilaahay sharci ahaan u doonaya inay dhacayaanna laazim lwuquuc ma aha maxaba iyo jacaylna waa laazimsanaysaa iraadada sharciga ah sharci ahaan ilahay wuxuu u doonay dadkuo dhan ba inay imaan la yimaadaan laakiin qadar ahaan wuxuu u doonay bacdi khalqiga ka midi inay iimaanka la yimaadaan bacdi markaa khalqiga ka midi inay markaa la yimaadaan hidaayadiiyo wanaaggii ayuu ilaahay qadar qadar ahaan u doonay bacdina shar buu la doonay marka qadar ahaan wuxuu ilaahay u doonay ilaaba ilaa waa dhacayaan khayr ha ahaadaan shar ha ahaadaan wuxuu ilaahay qadar ahaan u doonay waa laazim lwuquuc kamana laazimayso waxa uu ilaahay qadar ahaan u doonay inuu ka raalli yahay ka laazimi mayso waxaa ilaahay qadar ahaan u doonay inuu ka raalli yahay ka laazimi mayso marka farqiga caynkaasaa udhexeeya waa laba farqi yani wax kastoo iraada qadariya qadar ahaan ilaahay u doonay waa laazimu lwuquuca waa dhacayaan mana laazimsanayso maxaba uu jecel yahay waxa uu qadar ahaan u doonay laakiin wax kastoo ilaahay sharci ahaan u doonay laazimu lwuquuc maaho ilaaba ilaa dhici maayaan inay dhacaan iyo inay dhicin mid walba waa suuroobi kartaa waana markaysa waxaan markaa mid laazimsanaysa maxaba iyo jacayl iraadada sharciga ahi waxaanad ka qaadanaysaa faman yurid illahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xarajan kaanama yasacadu fi samaa wakadalika qawlu nabiy sala allahu alayh wasalam fima yarwihi can rabbih qad aradtu minka ahwana min dalika anlaa tushrika bi shayئa faabayta ila an tushrika bi shayئa xadiiska صaxiixaynka shalay aanu tilmaamin marka aayaddana waxay noo tilmaamaysaa yani wax kastoo ilaahay doona inay dhacayaan khayr ha ahaadeen ama shar ha ahaadeen xadiidka kalena wuxuu inoo tilmaamayaa wuxuu markaa ilaahay uu doonay oo aan dhicini inay jiraan marka labada iraado ayaa kala duwan midna waa iraada qadariya midna waa iraada sharciya sidaasaana nusuustu ku kulmaysaa oo ay isugu imanaysaa caynkaas iyada ah weeye oo markaa isku waafaqaysa nusuustuna iskama hor imanayso xaquna ma tanaaqudo mas'aladaa ku saabsan yani markaa qadarka waxay tahay mas'alo yani ballaadhan waxyaalaha la isku markaa khilaafayna waa ka mid marka waxa weeye in la rumeeyo oo ay sidaa nusuusta ay ugu soo aroortay loo rumeeyo lagana gaabsado weeyaan waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi idaa dukira alqadaru faamsiku haddii qadarka la sheego ama la xuso faamsikuu ka gaabsada ayuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam idaa dukira alqadaru faamsikuu haddii qadarka la sheego yani ka gaabsada ayuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam markaa sidaas aawadeed kayfka uu ilaahay wax u qadaro yani mid aynu markaa fahmayno ama garanayno ma aha ee in lagaabs laga gaabsado weeye sheikuna waa sida uu tilmaamay oo uu yidhi wa aslu lqadari siru llahi tacaala fii khalqih yani sidaas yadaa wey marka waxaa laga sheegay inay waxa weeye saxaabada qaarkood la weydiiyey qadarka sida cali bn abi aalib oo kale oo lagu yidhi qadarku waa maxay oo uu yidhi markaa ariiqun mudlimun falaa taslukhu waar waa wada madoowe ha raacin oo yani ha dhex gelin oo ha raacraacin markaasaa haddana su-aashii mar labaad lagu celiyey markaasuu baxrun camiiqun falaa talujhu yani marka falaa talijhu yani waar waa bad dheere yani ha gelin markaasaa haddana mar saddexaad lagu celiyey markaasuu siru llahi tacaala khafiyun calayka falaa tabxad waa sirtii ilaahay oo kaa qarsoone yani markaa ha baadhbaadhin bu mana aha haddaba markaa waxa weeye asal yani ijmaal ahaan in qadarka aan la garanayn ee afartan shay uu ka kooban yahay ijmaal ahaan waa loo garanayaa laakiin kayfka uu ilaahay wax u qadaro ayaynaan garanayn oo inaynu ka gaabsanno ay tahay oo aynaan markaa yani fahmaynin sifaatka ilaahayba siday u tahay inaynaan uga fekerin ayaa kayfka uu ilaahay wax u qadaro inaynu ka fekeraana aynay markaa ahayn markaa taasna sidaas iyadaa weeyaan maaha qadarka marka laga warramayo in qadarka macaasida iyo sharka loo daliishan karo ma aha macaasida iyo sharka in qadarka loo daliishan karo ma aha oo dadka qaarkood ba marka xumaanta la yidhahdo iska daa oo la yidhahdo khayrkiiyo daacaadka la kaalay odhanaya markaysa waxaan markaa ilahay baa ii qadaray marka arrinka noocaasa qadarka looma daliishan karo ciddii ugu horraysa ee qadarka u daliishata waxa ilaahay cisyaan ugu sugan yahay oo rabbi lagu caasinayo waxa uu ahaa ibliis fabima agwaytanii laaqcudanna lahum siraadaka almustaqiim yani waxa uu markaa tilmaamay ibliis ilaahw lumintaadii lumisay darteed dadaada markaa u fadhiiste waxa uu yidhi markaa ibliis ilaahw lumintaadii lumisay darteed yani u fadhiiste waddadaada markaa mustaqiimkaa markaa qadarkiibuu doonay inuu xujaysto ayuu doonay culamaduna waxay yidhahdeen calaa kulli xaal qadarka macaasida iyo xumaanta looma daliishan karo laakiin wixii masaa'iba qadarka waa loo daliishan karaa sida shaarixu meelaha qaarkood uu ku tilmaamayo yani wixii markaa masaa'ib ah waa loo daliishan karaa qadarka laakiin wixii macaa'ib ah iyo markaysaga macaasi ah iyo xumaan qadarka looma xujaysan karo oo looma daliishan karo marka taasna sidaas iyadaa weeyaan haddii la yidhaha qadarka waa la xujaysanayaana waxaa ka dhalanaysa wax baatil ah oo mid xumaan sameeyey oo markaysaga xumaantiisa lagu inkiraabay inayna jirin baa ka dhalanaysa mid xumaan sameeyey oo xumaantiisa yani markaa lagu inkiraabay inayna jirin ayaa ka dhalanaysa waxaa ka dhalanaysa gaalada mid la ceebeeya inaanu jirin ha sidaas aawadeed baa markaa nin gaal ah ayaa beri wuxuu ku soo arooriyey culamada muslimiinta markaysaga yani shicir yar oo yani markaa qadarka ku saabsan oo xujaysadkiisa ah oo uu leeyahay ayaa culamaa addiini dimiyu diinikum taxayara dulluuhu biawdaxi xujati ida ma qadaa rabbii bikufrii bizacmikum walam yardahu minii fama wajhu xiiratii dacaanii wasadda albaaba duunii fahal ila dukuulii sabiilun bayinuu lii qadiyatii قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضى فهل أنا راض بالذي فيه شقوتي فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا فربي لا يرضى بشؤم بليتي وهل لي رضا ما, لا ما ليس يرضاه سيدي فقد حرت دلو دلوني على كشف حيرتي إذا ما شاء ربي إذا ما شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع المشيئة وهل اختيار أن أخالف حكمه فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي يعني شعر يرى دور بيده ayuu markaa tiriyey isagoo sheeganaya inuu dimi yahay oo markaysaga yani qadarka shubha kaga quntay oo uu leeyahay markaysaga waxaan markaa intuu yani khayrkii amray oo igu yeedhay ayuu haddana albaabkii iga xidhay oo hidaayadii aanu isiinin yani sidaas iyadaa uu leeyahay marka uu leeyahay arrinkayga ii caddeeya waxaanu igu xukumay markaysaga yani qadaa iyo qadar bimacnaa waxa weeye inaan lumo haddana waxaa laygu yidhi markaysaga waxaad ku raalli noqotaa qadaag iyo qadarka raalli ku noqaa laygu yidhi ma kaan ku hoogayaan raalli ku noqdaa ya kaan ku hoogayo oo miyaan raalli ku noqdaa buuri adigu waxa weeye hadduu ilaahay markaa kufri iga doonay inaan markaa u iga dhaco miyaan markaa waxa weye mashii'ada ilaahay siduu markaa ilaahay doonay inaan raaco miyaan caasi ku ahay a caasi miyaan ku ahay mashii'ada ilaahay haddaan raacay hadal noocaasi ayuu yidhi shaikhulislaam ibnu taymiya loo keenay warqadii waxa markaysa waxaan markaa uu yidhi ibnulqayim waa uu ka jawaabay yacni waa qalinkuu qaatay oo jawaabu ka jawaabaya ayuu isku dayey waxaanu islaahayn buu yidhi waxa uu kaga jawaabayaa hadal nasar ah laakiin nadmi iyo gabay buu kaga jawaabay yacni shicir dheer oo markaysa waxaan markaa ka badan boqol bayd ayuu kaga jawaabay marka ibnu taymiya oo uu ka bilaabayo su'aaluka ya hada su'aalu mucaanidin مخاصم رب العرش رب باري البرية فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البرية ومن يكن خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية سواء نفوا أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به, الش... به للشريعة هذا شعر دير مركي سواويا وحانو كتشرا مركي سواحا مركا مجلد كالسقالات مجموع الفتاوها ayuu markaysagaa ku yaallaa shicirku isaga oo markaa dheer marka calaa kulli xaal yani shicirkaas waxa uu sheikhu ijmaal ahaan caddaynayaa in qadarka aanu xujo u ahayn macaasida iyo kufriyaadka iyo gaalnimada in loo xujaysto in loo deliishadaan aanay bannaanayn oo aan loo deliishan karin aynay kala duwan tahay ilaahay qadar ahaan inuu u doonay wax kastoo dhacaya ashyaada dhacaysoo dhanna abuuray uu qadaray misena waxa weeye inuu amray dadku inay la yimaadaan taacaadka iyo khayrka xumaantana ay ka tagaan labada arrin laba arrin oo iscaaridaya inaan ahay haddii la yidhaahdo waxa weeye waa iska hor imanaysaana oo yacni waxa weeye isma waafaqayso waxaana ka dhalanaysa markaa xumaanta in loo deliishan karo waxay noqonaysaa cid kasta oo xumaan samaysay inaan markaa xumaantaa lagu inkirin oo la yidhahdo qadar buu ku sameeyey oo la yidhahdo dalamadu iyo gaaladu marka ay wax ku yeelaynayso marka ay ku dilayso yacni markaa qadar bay ku sameeyeen yani caarkiina ka kufsaday inaanad canaanan baa ka dhalanaysa oo waayo dee qadar buu ku sameeyey haddaad tidhahdo waxa weeye marka lagu yidhahdo war xumaanta iska daa dee qadar bay ku dhacda wixii qadar ku dhacaana ceeb kuma lihi hadda caarkiina ka kufsado markaysa waxaan qadar buu ku sameeye waxay ka dhalanaysaa inaanad markaa qabsan oo aanad ceebayn kii adiga markaysagaa ku garaaca ama ku dila inaanad markaysagaa ceebayn ama markaysagaa aanad ka cadhoon baa ka dhalanaysa waxaa ka dhalanaysa gaaladii markaysa waxaan markaa la halaagay ee fircawn iyo markaysa waxaan markaa kufaartii kale qawmu caad qawmu samuud qawmu luud yani marka kullu dalik yani biqadar bay ku sameeyeen qad biqadar bay ku dhacda marka waxa weeye arrinka noocaas ah in la yidhaahdo ciddii marka wax samaysayba yaan la canaanan yani yaan lagu maagin kii walba markaysagaa gar buu leeyahay waxaa ka dhalanaysa markaysagaa caalamka waxa weeye cid yani ceeb loo tiirin karaa inayna jirin cid markaysaga waxaan markaa laga aargoosan karaana inay jirin oo kullu dalik umuuraha aynu tilmaanay waxa ay ku dhaceen markaa qadar ayay ku dhaceen marka calaa kulli xaal qadarka rumaynta la rumeeyo iyo yani iyo inaan markaa la ceebayn ciddii xumaan la timi laba shay oo islaazimaya maaha umuuro badan oo ilzaam oo xataa ku odhanaya wahabka kafafta lawma can kulli kaafirin wa kulli qawiyin khaarijin can maxajati فيلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس في نفس ومال وحرمة فلا تغضبا يوما على سافك دما ولا سارق مالا لصاحب لصاحب فاقة ولا شاتم ولا شاتم ولا شاتم عرضا مصورا وإن علا ولا ناكح فرجا على وجه غية ولا قاطع للناس نهج سبيلهم ولا مفسد في الأرض من كل وجهة ولا شاهد بالزور إفكا وفرية ولا قاذف للمحصنات بزنية marka adigu yani umuuro badan oo ku laazimaya ayuu sidaas ugu soo aroorinay oo waxa weeye waxaas oo dhan markaysaga in yani yani marka midnaba aan la ceebayn midnaba markaysaga aan yani waxba laga sheegin ayaa ka dhalanaysa marka calaa kulli xaal qadarka in la xujaysto oo xumaanta loo xujaysto mid bannaan ma aha dadka la soo dheeray cidda waxa weeye qadarka xujaysanaysa oo odhanaysa waxa weeye marka la yidhahdo khayrka samee ilaahay baa qadaray waxaa ku laazimaysaa inay arsaaqda iyo waxyaalaha markaa yani inay ku kacaan oo la yimaadaan sababtii risiqa inay umuuraha noocaasna iska daayaan oo ay guriga iska fadhiistaan oo asbaabtii risiqa aynay la imanin ila siduu hidaayada ilaahay u qadaray uu risiqana u qadaray maxaa risiqana markaa loo odhanayaa waa loo xuslinaya waa loo dadaalayaa oo fadhiisan maayo marka la yidhahdo markaa waxaweyaan yani ilaahay baa qadaray iskama fadhiisanayo hidaayadii muxuu marka uga dhiganayaa sababa u odhanaya ilaahay baa qadaray mid walba ilaahay baa qadaree ama labadaba sababta la wada kaalay ama labadaba sababta ka wadata haddaad bukooto ilaahay baa qadaray ee sababtaad ku bogsan lahayd hala imana iska daa haddaad hidaayadiiba markaa sababtii iska diiday guurka iska daa awlaadda markaysaga ilaahay baa qadaray marka ashyaada inaad ama sababta la wada timaado ama inaad shay kastaba sababta iska daa iska dayso oo sababtaad ku bogsanaysay sababtaad ku badbaadaysay sababtaad markaysaga waxaa ku noolaanaysay sababtaad ku hanuunaysay intaba ama asbaabta faraha ka qaad oo cuskawna waxaa tiraa ilaahay baa qadaray ama waxa weeye dhammaan sababta la wada kaala oo sidaad risiqa sababtii ula imanayso oo awlaad iyo ubadka sababtii ula imanayso oo xanuunka iyo dawada markaa sababtii ula imanayso oo waxa weeye markaa yani nabadgelyada sababtii ula imanayso oo laamiga gaadhiga aad ka baydhayso kullu dalik si aad ula imanayso asbaabtii aad ku badbaadaysay tanna sababtii aad ku badbaadaysay la kaalo khayrka isku day waa midda labaade waxa uu ilaahay kuu qadaray ilaa ay dhacaan ma ogida inta ka horaysa waa qayb ilaa ay dhacaan ma ogid waxa ilahay kuu qadaray markay dhacaan dabadeed baad ogaataa waxaas inay qadar ku ahaayeen intaad haddaba markaa iska niyaysanayso sharkii inuu ilaahay kuu qadaro sharkii aad kala imanayso maad niyaysatid ilaahay shar inuu khayr kuu qadaray khayr inuu ilaahay kuu qadaray maad niyaysatido khayrkii aad isku daydi ila nebigu wuxuu yihi sala allahu alay wasalam icmaluu fakulun muyasaru lima khuliqa lah camal faloo shaqaysta mid walba waxaa loo fududaynayaa wixii uu markaa yani loo abuuray ayaa loo fududaynaya markaa sidaas yada ah ayay tahay masalo muhima oo shaarixu ka warramayo oo yani sharaxa idinku soo mari doonta waxay ku saabsan tahay maadaama markaa kufrigu qadaa iyo qadar uu ku dhacayo innagana layna amray qadaaga ilaahay inaynu raalli ku noqonno sidaynu kufriga u karaahiyaysanaynaa una inkiraynaa taas shiikhu waa ka jawaabayaa saddex jawaabood baanu kaga jawaabayaa waxa uu leeyahay waa mida wax kastoo ilaahay qadaray inaynu raalli ku noqonno daliil looma hayo oo laynama odhan shay kastoo yacni muqadar ah oo la qadaray raalli ha lagu noqdo bale waxyaalaha qaarkood ayaa in lagu raalli noqdaa aynay bannaanayn oo kufriyaadka iyo macaasida in lagu raalli noqdaa ma bannaana alridaa bilkufri kufrun waridaa bilmacsiyati macsiyatu kufrigii in lagu raalli noqdaa waa kufri gaalnimadii in lagu raalli noqdaa waa gaalnimo waridaa bilmacsiyati macsiyatun macsidii in lagu raalli noqdaana waa macsi marka shay kastoo ilaahay marka uu qadaray oo muqadar ah in raalli lagu noqdo mida waxa weeye layna amray maaha oo deliil looma hayo waa midda labaadee waxaa la kala farqin karaa qadaaga iyo maqdiyiga qadaaga oo ficilkii ilaahay ah ee daatadiisa ku qumay dhammaantiisi waa khayr waana xikmad iyo cadaalad laakiin maqdiyiga oo ah markaysagaa shayga la samaynayo isagu markaa muqad taqdiirka ku dhacaya waa shay markaysagaa yani mafcuul ah waana shay makhluuq ah waa shay munfasil ilaahay ka ah maadaama shay makhluuq oo ilaahay munfasilka oo ka baxsan uu yahay isaga markaa waxaa jira yani wax lagu raalli noqonayo waxaan lagu raalli noqonayn oo colbawareey laakiin qadaaga ilaahay oo sifadiisii daatigaa ahaatay ee daatadiisa ku quntay yani waxa weeye iyadu waa khayr iseeda lagu raalli noqdo weeye raalli noqoshada lagu raalli noqdaana waxay ka mid tahay min tamaami ridaa birububiyati illaah yani dhammaystiranka ay dhammaystirayso rabbinimada ilahay in lagu raalli noqdo oo qofka muuminka waa inuu yidhahdaa radiitu billahi rabban wabilislaami diinan wabmuxammadin rasuula sal allahu alayhi wasalam ilaahay rabbinimaan ugu raalli noqday waxaa ka mid a inuu wax qadaro oo wax markaa yani qadar ahaan u xukmiyo in lagu raalli noqdo sidaas yada waxay ka mid tahay min tamaami ridaa birububiyat illah jawaabta saddexaad ee kale uu kaga jawaabaya waxay tahay qadaagu yani laba weji buu leeyahay geesna rabbi ayuu kaga tacalluqaa oo loo nisbeeyaa jihadaa waa laga raalli noqonaya geesna addoonku kaga tacalluqaa oo loo nisbeeya geestaa lagagama raalli noqonayo geestaa lagagama raalli noqonayo markaa saddex weji ayuu kaga jawaabay ibnu taymiyana qasiidadiisii taa'iyada la yidhaahdo ee ku saabsan qadarka ee uu ninkii ugu jawaabayey markaa gaalka ahaa waxa uu ku jawaabayaa isaguna afar weji yacni halkeeda ayaa laga eegi doonaa insha allahu tacala marka calaa kulli xaal taasna marka waxa weeye sidaas iyadaa ayay ahaatay marka calaa kulli xaal waxaad ka qabsanaysaa iطlaaqeeda ma aha oo wax kasta oo muqadar ah oo dhacaya in lagu raali noqdaa mid markaisaga mashruuca ma aha iska daa inay waajib tahay ee waxa lagu raali noqonayaana waa jiraan waxaan lagu raali noqonayna waa jiraan sida kufriga iyo macaasidoo kale oo in lagu raali noqdaaba aynay banaanayn amaa ficilka ilaahay daatadiisa ku qumee sifadiisa ah oo inuu wax qadaro ah taas waa in waxa weeye in si kulliya loogu raali noqdo sheekhu waxau uhi wa aslu lqadari qadarka asalkiisu siru llahi sirtii ilaahay weeye tacaalaa korree ilaahaya fii khalqihi khalqigiisa ku sugnayd lam yaطalic calaa dalika taas markaa ma taalacan oo ma arkin malakun muqarabun malag la dhoweeyey kayfka uu ilaahay wax u qadaro malak muqarab oo la dhoweeyey oo xagga ilaahay loo dhoweeyey ma taalacan walaa nabiyun mursalun nebi la soo dirayna yani ma taalacan oo ma arag yani kayfka uu ilahay wax u qadaro watacamuqu yani ku-xeel dheeraanshaha wannadaru fii dalika uu fiirsiga kaa loo fiirsanaya laga fekeraya dariicat lkhudlaan waa waddadii lagu hoogayey wa sulamu lxirmaan yani hidaayada yani wixii lagu seegayey markaa sallaankii loo korayay weeye wa darajatu tuqyaan jaranjaradii xadgudubka markaa weeye yani loo fulay falxadara kula alxadar yani digtooni dhammaanteed ka digtoonow min dalika kaas nadaran ay min jihati nadar xagga markaysagaa fakaraadda u fiirsiga iyo wa fikran fakaraad iyo waswasatan iyo sheekaysi nafti iyo qalbigu ku sheekaysto intaba markaysagaa uga fogow kayfka ilahay wax u qiro inaad ku guda gasho ijmaal ahaan u rume faina allaha tacaala ilaahay korreeye dawaa cilma alqadari cilmiga qadarka waa ka daboolay can anaamihi khalqigiisu ka daboolay wa nahaahum can maraamihi waxaanu ka nahiyey oo ka reebay qasadka loo qasdinayo taana waa ka nahyi kama qaala tacaala fii kitaabih sida ilahay kitaabkiisa ku sheegay laa yus'alu cama yafcalu wahum yus'aluun laa yus'alu lama weydiiyo camaa yafcalu wuxuu ilaahay sameeyo oo lima facala lama yidhahdo muxuu u sameeyey wahum yus'aluuna khalqiga waa la weydiinaya khalqiga waa la weydiinaya lakin ilahay la su-aali maayo saas aawadeed ayuu marka imaamu shaafici waxau ihi laa yuqaalu lilasli lima walaa kayf wixii asal ah bimacnaa qaala allahu iyo qaala rasuuluhu ayaa asal la yidhahdaa ilaahay baa yidhi iyo rasuulkiisaa yidhi laguma yidhaahdo yani lima muxuu caynkaa u yihi lama yidhahdo wa kayfa qaabkay tahayna lama yidhahdo yani sidaas iyadaa lama yidhahdo waayo haddii la yidhahdo lima marka yani muxuu caynkaa u yidhi ama muxuu caynkaa u sameeyey waxay noqonaysaa markaa ictiraad oo kalea laga dhadhansan karaa inuu bushinayo oo laga markaa la caaridayo ilaahay markaysaga iyo rasuulkiisu waxay yidhahdeen in la caarido ma aha ee waa in sideeda loo rumeeya sidaas iyadaa wey faman sa'ala lima facal kii weydiy oo yidhahdo muxuu u sameeyey faqad radda xukma alkitaab xukumkii kitaabka qur-aanka ayuu diiday waman radda xukma alkitaabi xukumkii kitaabka qur-aanka kii diidaana kaana min alkaafiriina gaalada ayuu ka mid noqdaa fahada jumlatu ma yaxtaaju waxa uu sheikhu yidhi fahada kaasi jumlatu maa yaxtaaju ilayhi waa duuduubka waxa uu u baahan yahay man huwa munawarun qalbuhu ka qalbigiisa markaa la nuuray oo la iftiimiyey oo min awliyaai illahi tacaala ilahay awliyadiisa ka mid ah wa hiya darajatu raasikiina fi lcilm waxaanay tahay derajada kuwa marka cilmiga ku raasukhay derajadooda weeye inay ka gaabsadaan wixii aynay cilmi u lahayn oo aynay markaa dhex gelin yani waxa weeye derajada markaa kuwa raasikiinta cilmiga ku raasukhay yani derajadooda weeye inayna dhex gelin waxaan cilmi ugu sugnayn lianna alcilma cilmaan maxaa yeelay cilmigu waa laba cilmi cilmun fi lkhalqi mawjuud cilmi khalqiga dhexdiisa ku sugan wa cilmun fi lkhalqi mafquud iyo cilmi khalqiga dhexdiisa laga waayey fainkaaru lcilmi lmawjuudi kufrun cilmiga jooga ee khalqiga dhexdiisa ku sugan oo cilmiga shareecada ah diidista la diidaa ee la dafiraa waa gaalnimo waiddicaau lcilmi lmafquudi kufrun cilmiga la waayey yani sheegashada la sheegtaana waxay tahay gaalnimo oo cilmulghaybka cilmiga uu ilaahay qariyey ee uu la gaar ka noqday ee cilmulghaybka ah waxa qarsoon cilmigiisa inuu og yahay ah sheegashada la sheegtaana oo la yidhahdo anaa aqaana oo cilmi u leh taasina waa gaalnimo cilmigii shareecadee la hayey ee khalqigu hayeen qaar ka midii ay hayeen in la dafiro oo la diidaana yaduna waa gaalnimo walaa yahbutu liimaanu iimaan sugnaan maayo ilaa biqabuuli lcilmi lmawjuud cilmiga jooga ee khalqiga dhexdiisa ku sugan oo cilmu shareecaha ah in la aqbalo oo la qaato oo la rumeeyo mooyaane wax iimaan la yidhahdo jirayaa ma jiro wa tarki lcilmi lmafquud cilmigii la waayey ee khalqiga dhexdiisa laga waayo cilmulghaybka ahna in markaa doonitaanka la doonayo in la iska daayo mooyaane si kale waxa weeye iimaan ku sugnaan maayo bimacnaa waxa weye khulaasada uu sheekhu inoo tilmaamaya waxay tahay laba cilmi baa jira cilmina waa cilmiga shareecada cilmigaas waa cilmi shareecada cilmiga shareecada waa cilmi lahayo oo markaysa waxa baaqiya weeye inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun annagaa markaa soo dejinay qur'aanka iyo waxyiga annagaana ilaalinaynaba ilaha yidhi cilmigaasi waa cilmi jira waana cilmi khalqigu ay hayaan dhexdooda lagu hayo waana cilmi ay waajib tahay qofku inuu aqoon u yeesho oo uu doono si waxa weeye ictiqaadkiisa ugu asaxo oo iimaankiisa ugu asaxo oo cibaadadiisa ugu asaxdo oo yacni mucaamalaadkiisu ay ugu asaxaan guurkiisii wax iibsigiisii wax furitaankiisii yacni waxyaalahaasoo dhanba si ay ugu asaxaan oo u xalaal miirto cibaadaadkiisuna ay ugu asaxaan ila cibaadadu wax buriye iyo wax markaa yani shuruuday leedahay mubdilaad bay leedahay waajibaad bay leedahay arkaan bay leedahay waa in markaysaga cilmigaa shareecada inuu doonaa waajib ku ah alabulcilmi fariidatun cala kulli muslim marka waxa weeye cilmigaa shareecada doonistiisu waa waajib waxaanu noqonayaa fardu kifaaye iyo fardu cayn buu ka dhexeeya waxyaalaha qof walba gaarkiisa looga doonayaana inuu doonaa waa fardu cayn bay ku tahay salaada qofka uu tukanayo qof walba waa laga rabaa qof waliba markaa inuu aqoon u yeesho waxay kaga ansaxayso iyo waxay kaga burayso iyo waxa shuruudo iyo arkaan u ah qof kastaba waajib bay ku tahay wakadalika markaysaga ictiqaadka ijmaaliga ee duuduubka ah yani markaa ilaahay uu ka rumaynayo inuu aqoon u yeesho waajib bay ku tahay caqiidada uu ilaahay ka ictiqaadinayo yani markaa iyaduna saas leeg wey waa fardu cayn bay ku tahay waxyaalihii markaa aan qofka cayn ahaan laftiisa aan ku waajibin laakiin ummadda saaran in dadka qaar cilmi u yeeshaan oo ciddii ay khalad ka galo ama markaysaga yani fahmi weyda ay uga fatwoodaan oo uga jawaabaan oo cid ka jawaabi karta markaa yani ciddii walba laga helo ama qoladii waliba meel joogtaba laga helo beledkii walba taasina waa fardu kifaayo marka cilmiga shareecada waa in la doonaa waa mashruuc cilmiga cilmulgeybka la yidhahdo waxa qarsoon ah oo ay ka mid tahay qiyaamadu goortay dhici doonto oo ay ka mid tahay waxa soo socda ee dhici doona ee mustaqbal ahaan dhici doona qofku goortuu dhiman doono yani waxyaalaha markaysagaa qaybka ah umuuraha noocaasa cilmigooda iyaga waa in laga gaabsado ilahay waxau ihi caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa qaybihi axada ila man irtadaa min rasuulih yani ilaahay waa kii qaybka waxa qarsoon u cilmiga lahaa qaybkaana uma muujinayo axad khalqigiisa ka mida ilaa man irtadaa min rasuul mid ka raalli noqday oo rasuula mooyaane ku kale ilaahay u muujin maayo rusushana waxaa loo sheegaa yani qadarkii loo waxyoodo ee uu ilaahay doono ayuu u sheegaa wixii kale qayb bay ka tahay ma oga saas aaweed baa nebi maxamed markii la weydiiye lagu yihi sala allahu alayh wasalam qiyaamadu goormay dhacaysaa waxa uu ku jawaabay hiya min khamsi algayb laa yaclamuhuna ila allah waxay ka mid tahay shantii qaybka allah mooyaane cid kalena ma oga markaa nebi maxamed inaanu ogayn sala allahu alayh wasalam ayuu sheegay marka shantaa qaybka waxa ugu weyn shanta qaybka ugu weyn umuuraha qaybka qaybkuna wuxuu u qaybsamaa mutlaq iyo nisbi waxyaalaha nisbiga ah yani sabab hadduu qofku og yahay dariiquu ku ogaan karo hadduu hayo oo waa markaysaga waxa weeyaan waa wax waa ka sheegi karaa laakiin sabab uu ku ogaadaa haddaynay jirin xaalka noocaasa inuu wax ka sheegaa xataa qaybkii nisbigaa ma aha oo iminka qaaradaha kale waxa ka dhacaya ciddii looga soo warramo cid yani war hubaala ka haysa oo cid xoggaali uga soo warranto uga qaateen waa ka warrami karta waa ka warrami karta waayo sababuu ka warram u hela laakiin inuu iska mala awaalo oo yidhahdo caynkaa weeyo saasaa dhacdo saasaa dhacday oo qaaradaha kalean ka warramaya waxa ka dhacay cidii sheegtayna ma jirto ta noocaasi waa baatil waxay noqonaysaa cilmulghaybki in la sheeganayay noqonaysaa waxaasee ugu sii daraa cilmulghaybka nooca markaysaga cilmulghaybka mutlaqa ah sida qiyaamadu goortay dhacaysay waxyaalaha la midka marka cilmulghaybka waa in laga gaabsado dad fara badan baa iska gudagala cilmulghaybka oo faaliyayaasha iyo fooxiisooyinka iyo yani kuwa curaafaystaha iyo waxyaalaha noocaasoo dhami markaysaga qaybkay wax ka sheegaan marka waxa weeye waxaasi sharci ma aha waa wax baaila wey waa wax baaila weeyaan kahaanada iyo markaysaga qaybka waxyaalaha wax laga sheegayo ee faalinta iyo fareeyaha iyo waxyaalaha noocaasi waa muxaram shareecada kuma banaana xoolaha lagu qaataana waa xaaraan oo nebigaa sheegay sala allahu alayh wasalam nebiga ayaa sheegay qofka dumara ee jidhkeeda iibisa ayuu isku daray nebigu sala allahu alayh wasalam ayuu israaciyey qofka dumara saddex buu israaciyey saddex markaa yani xoolahoodu yani inay xaaraan yihiin buu tilmaamay qofka dumar ee jidhkeeda iibisaa mushkaayadda ay ku qaadataa xaaraan weeye ninka kaahinkaa ama faaliyaha ama fareeyaha ah ee isaguna waxa uu ku qaato sidaa uu ku faalinaya noocay doontaa ha noqoto ama xidigin ha noqoto ama tus wuxuu rogo ha noqoto ama xariiqo u jeexa ha ahaato ama faal ambiyaale miduu ku magacaabay ha ahaato noocay doonto ha noqoto kitaab fur ha ahaato noocay doonto ha noqotee faaliyahaasi ujuuraduu ku qaataa isaguna xaaraan weeye eyga marka la iibiyo lacagta laga qaata iyaduna xaaraan weeye saddexdaasi mid waliba waa khabiis oo markaysagaa waxay yihiin mid aan sharci ahaan u bannaanayn oo xoolihii lagu qaatay miday xaaraan tahay weeyaan waxaana nabigu tilmaamay sala allahu alayh wasalam xataa ka loo sheegay cilmi intuu u doontay faaliyahaas ee yidhahdo hadda i eeg rabalka ii rog bal hadda oo dabeedna markaysagaa loo rogo inta loo kala guray layidhi saa iyo saa iyo saasay noqonaysaa ya kaas buu nabigu wuxuu tilmaamay afartan maalmood wax salaada inaan laga aqbalay wuxuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam man ataa carraafan fasa'alahu can shay lam tuqbal lahu salaatun arbaciina layla ninka markaa nin curraafaysta u taga man ataa carraafan carraaf waa curraafayste nin curraafaystaa ninka u taga fasa'alahu can shay dabeedna wax weydiiya bal hadda waxaa yeeg awr baa iga lumay sidan baa noqotay dinan baa iga xanuunsanaya yani markaa waxa weye cid baa iga maqan bal hadda i eeg oo dabeedna fasa'alahu can shay dabeedna wax weydiiya isagoo doonaya cilmi inuu ka faa'iidaysto lam tuqbal lahu salaatun arbaciina layla afartan habeen wax salaada lagama aqbalo wa haddaanu rumaysan hadduu rumaysan waa ka sii weyntoo kufri baa sharcigu ku sheegay axaadiista rasuulku sala allahu alay slm inay gaalnimo tahay ayuu ku sheegay bal hadda karada iyo farsamo iyo meherad ka dhigtay ka war marka kii u tegay ee markaa weydiiyey lagu tilmaamay afartan maalmood haddaanu rumaysan ee uu yidhahdo hana rumaysan hana beensan inaan afartanna habeen markaa salaad laga aqbalay warka ay soomaalida qaarkood sheegaan malaa faaliyaa sameeyey ay yidhahdaan markaa nebigaa yidhi asxaabihiisii mid ka mid a hadda eego markaasuu hebelow kala gurayo eegayo markaasuu dabeedna markaysa sida u sheegay u dhacdayo markaasuu dabeedna yidhi hana rumaysan hana beensan waa been abuur yani waxa weeye faaliyaa doonay markaysagaa farsamadiisa inuu ku hirgashado nebigu waa ka tegey sala allahu alayh wasalam waxaanu ku tilmaamay markaysaga waxaan inuu kufri tahay rumaysadka la rumaysta waxaanu ku tilmaamay ciddaan rumaysan afartan habeen inaan salaad laga aqbalay saxaabadiisana faaliya kama mid ahay isaguna kuma odhan weligii faaliye markaysagaa markaa rabalka rog iyo io egtoon yani kuma odhan mana odhan markaysaga hana rumaysan hana beensan kaa aan rumaysan ee beensan ayaa wuxuu yahay dembi kabaa'ir uu ku jiro oo aan afartan maalmood salaad laga aqbalay waqtigu waa dhammaaday wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa